أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah hay-ad reer galbeed ah oo soo saartay warbixin ay ku iftiiminayso caqabadaha baaxadda leh ee ay wajahayaan maamullada riddada ee soomaaliya ka jira iyo ciidamada kufaarta afrikaanta maxay hay-addan ka tiri awoodda mujaahidiinta iyo maamullada wilaayaadka islaamiga ah warbixin ayaan idinkaga haynaa dibadbaxyaal caraysan oo boobaya dukaamo ay lahaayeen ganacsatada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika kooxaha mucaaradka oo bayaan cara leh ka soo saaray faragelinta kooxda riddada soomaaliya ay ku hayso maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland maamulka aala sacuud oo xukun dilah ku fuliyey dad soomaali ah oo ku xidhnaa xabsiyo ku yaalla dalka yeman qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu hennana waxaa ka mid a maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulan ay dowro barbar socotay u qabtay beeralayda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaannada wilaayada islaamiga ah ee gado kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan hay-adda reer galbeed ah ayaa soo saartay warbixin ay ku iftiiminayso caqabadaha baaxadda leh ee ay wajahayaan maamullada riddada ee soomaaliya ka jira iyo ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena hay-addani waxay wax ka tiri awoodda mujaahidiinta iyo maamullada wilaayaadka islaamiga ah haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya bashiir muxyidiin abu ayman hay-adda xasradaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaan i c g ayaa soo saartay warbixin ay uga deerinayso xaaladda amni dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya iyadoona diiradda saartay sida dagaalyahanada shabaab almujaahidiin ay dib ugu soo ceshadeen degmooyin iyo deegaano dhaca gobollada dhexe ee dalka soomaaliya kuwaas oo sannadihii labada kun labaiyo labaatan ilaa iyo afar iyo labaatan martigeliyey loolano iyo dagaallo aad u culus ugu horeyn i c g ayaa takhriirkeeda cusub ku sheegtay in dagaalka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo mujaahidiinta al-shabaab uu galay marxalad cusub balse weli uu ku jiro waxa ay ku sheegtay isku barbardhac in labada dhinac midna uusan awoodin inuu gaaro guulkama dambays ah taasna ay ka dhigan tahay in loolanka uu weli uu sii socdo i c g waxay caddaysay in goodiskii xasan gurgurta uu jeediyey sannadihii labada kun labaiyo labaatan iyo saddex iyo labaatan aysan wax weyn ka hirgelin oo awoodda mujaahidiinta ay weli sideedii tahay weliba ay dhul horleh ka qabsadeen kooxda riddada soomaaliya sannaddii labada kun shan iyo labaatankii halista ugu weyn ee ammaanka maamulada ku xidhan beesha caalamka ee soomaaliya ka jirta waxaa ku haya al-shabaab ayay tiri warbixinta oo dhinaca kale farta ku fiiqday in isbeddelo waaweyn ay ka dhaceen magaalooyin ku yaalla bartamaha iyo koonfurta soomaaliya warbixintu waxay tilmaamaysaa in al-shabaab ay dib ula wareegtay dhul badan oo riddadu ay ka qabsatay sannadihii hore halka kooxda riddada ay dib usu soo abaabushay si ay u xoojiso difaaca deegaanada muhiimka ah gaar ahaan agaarka muqdisho sidaas awgeed dagaalku wuxuu noqday mid isdabajoog ah oo aan weli dhinac u dhicin ayay tiri warbixinta hay-addu waxay sidoo kale xustay in mujaahidiinta al-shabaab ay dardargeliyeen adeegyada ay u qabtaan dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxayna carabaabaysaa in wax laga beddelay habka ay xarakada ula dhaqanto shacabka ku nool deegaanada ay maamusho taasoo sare u qaaday awooddeeda maamul ee wilaayaadka islaamiga waxay warbixintu muujisay in shacabka wilaayaadka ay hadda dareemayaan ammaan iyo kala dambayn dhanka kale warbixinta ayaa iftiimisay caqabadaha waaweyn ay ku horgudbaan murtadiinta soomaaliya waxaana ka mid ah khilaafaad siyaasadeed oo gudaha ah iyo hoos u dhaca taageerada ka yimaada waxaa loogu yaro beesha gaalada caalamka khilaafka u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada ayay warbixintu tibaaxday inay uga sii dareen xaaladda kooxda riddada soomaaliya oo awalba ku tiirsaneyd taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta dowlada ajnebi oo kooxdan taageeri jiray ayaa khilaafka siyaasiga awgeed dib uu gurasho sameeyey qaarkoodna waxay ku goodiyeen inay jaran doonaan kaalmaha dhaqaale iyo taageerada amni international crisis group waxay caddaysay in khilaafka siyaasadeed ee murtadiinta dhexdooda uu yahay halista labaad ee ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya iyadoo ka saramarisay oo keliya weerarada shabaab almujaahidiin ka imaanaya takhriirka ayaa lagu dhex lifaaqay qariirad ama baab laga dheehan karo dhulbaaxad leh oo ay mujaahidiinta dib uga soo ceshadeen cadowga sannadkii labada kun shan iyo labaatankii waxaana ugu waaweynaa magaalooyinkaasi maxaas aadan yabaal moqokori iyo magaalada masaajid calagaduud halkaas oo lagu dilay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya i c g waxay sheegtay in maleeshiyaadka kooxda riddada ee sida habqanka ah lagu soo dagaalgeliyey ay wajaheen caqabada waaweyn sida weerarada mujaahidiinta iyo musuq maasuq ay sameeyeen saraakiisha ciidamada kuwaas oo dhexda ka bixinayay qarashaadkii zaadka loo siinayey kumanaan maleeshiyaad oo kooxda riddada ay u dirtay dalka dibaddiisa ayaa markii ay tababarada soo dhammaysteen xaabada looga dhigay dagaalka kadibna si fudud ayay ku burbureen dowladdu waxay inta badan askarta cusub u dirtay dalalka yuganda etoobiya masar iyo eritereya si loogu tababaro muddo gaaraysa ilaa lix bilood taasoo si weyn loo aaminsanaa inaysan ku filneen shaqada loo diyaarinayey qaar badan ayaa markiiba loo diray jiidda hore ee dagaalka askarta qaarkood waxaa la siiyey qalab aan ku filnayn maadaama mas-uuliyiinta soomaaliya ay sheegeen in dalalka saaxiibka ay ballanqaadeen hub aysan keenin taasi waxay sababtay in baxsashada ciidamada ay noqoto dhibaato weyn iyadoo saraakiisha ciidamadu ay qiyaaseen in wax ka yar kala bar askartii la tababaray sannadihii labada kun labaiyo labaatan ilaa iyo saddexiyo labaatan ay weli ku jiraan adeega militariga ayaa lagu yidhi takhriirka hay-adda xasradaha dunida ee loo yaqaan i c g iyadoo tilmaamaysa heerka uu gaaray musuq maasuqa murtadiinta ka dhex jira gaar ahaan hoggaanka ciidamada ayay iftiimisay in xitaa maleeshiyaadka loo waayay saadka muhiimka ah xilliga ay dagaaladu socdeen musuq maasuqa ayaa sidoo kale dhaawacay horumarinta ciidamada iyadoo cunto shidaal iyo rasaas la leexin jiray ka hor inta aysan gaarin ciidamadii loogu talagalay khiyaanada ayaa sidoo kale ahayd mid baahsan iyadoo askarta magacoyaalkaha loo ekeysiinayey askar mushaar qaata balse aan shaqaynin oo aysan ahayn askar xaqiiq ah kuwaasoo magacyadooda si joogtaa uga soo muuqanayay liiska mushaarka ayaa la sii raaciyey warbixinta caqabadaha kale ee murtadiinta qabsaday xilliyadii ay socdeen dagaaladii gobolada dhexe ayay warbixintu ku sheegtay in kooxda riddada aysan haysan ciidamo bedeli kara kuwa milatariga kadib markii ay guulo gaaraan waxaana dhici jirtay in la waayo ciidamo u gurmada kuwa weerarada kala kulmeeyey mujaahidiinta al-shabaab warbixinta international crisis group waxay sidoo kale soo hadal qaaday sida ciidamada kufaarta afrikaanta ay weli u yihiin tiir muhiim u ah kooxda riddada soomaaliya waxayna ku sifaysay in ciidamadan ay ka difaacaan weerarada mujaahidiinta waxayna maleeshiyaadka kooxda riddada ay ku sifaysay kuwaan awood u lahayn inay amniga kooxda ilaaliyaan waxay tusaale u soo qaadatay in magaalooyinka waaweyn ee dalka gacan kuhayntooda aan lagu aamini karin maleeshiyaadka soomaalida ayna qasab noqotay inay sii joogaan ciidamada afrikaanta jinsiyadaha kala duwan leh i c g ayaa walaac ka muujisay hubinta la-aanta ku dul hoganaysa maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaan e u s som kuwaasoo aan muddo ku dhow sanad qaadan wax mushaar ah welina aysan dowladaha reer galbeedka isku fahmin qaabka howlgalkan loo sii maalgelin karo hay-addan ayaa warbixinteeda ku soo gunaanuday in haddii aan xal loo helin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta iyo khilaafka siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya uu halis weyn ku imaan doono maamulada gaalada ku daaban ee dalka ka jira الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dibadbaxayaal cadhaysan ayaa boobay dukaamo ganacsi oo ay lahaayeen soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaas inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbaxyaal caraysan oo boobay dukaamo ay lahaayeen ganacsatada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika waddanka koonfur afrika weli waxaa ka socda rabshado ay dhigayaan dadka waddankaasi ku dhaqan ee diidan ajaanibta ganacsiyada xooggan ku leh waddankaasi wararka ka imaanaya magaalada cabton ayaa sheegaya in boob xooggan loo geystay goobo ganacsi oo ay lahaayeen dad soomaali ah iyo kuwa afrikaan ah jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka koonfur afrika ayaa war rasmi ah oo ay soo saartay ku sheegtay in kooxo shufto ah ay boobeen ilaa labaatan dukaan oo ganacsato soomaaliyeed ku lahaayeen tuulo qiyaastii laba boqol iyo kow iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada weyn ee cabton qaar ka mid a milkiilayaasha dukaamada ganacsiga soomaalida ee hantidooda la boobay ayaa sheegay in xaaladaha boobka ah ay la xiriirinayaan soddonka juun oo shalay ku beegnayd muddadii ay ururada ka soo horjeeda joogitaanka ajaanibta qabsadeen balse saakay ay ku waabaristeen dukaamadooda oo lagu hareeraysan yahay islamarkaana la dhacay boqolaal qof koonfur afrikaana ayaa isku gadaamay goobaha ganacsiga balse lama soo sheegin wax khasaare nafeed oo ka dhashay falkan sidoo kale waxaa la boobay shan iyo toban dukaan oo ay lahaayeen dad etoobiyaan ah ilaa iyo hadda tirkoob rasmi ah laguma samayn khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay boobka loo geystay ganacsatada soomaalida ee dalka koonfur afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo gurguurtay ku eedeeyey in uu colaad ka horinayo puntland war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee puntland iyo jubbaland ee lagu magacaabo mustaqbalka ayaa lagu cambaareeyey abaabul ciidan oo ay kooxda riddadu ku wajahayso maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland mucaaradku waxay sheegeen in kooxda gurgurtee ku jirto abaabulka maleeshiya ay doonayso inay colaad uga horiso deegaanada uu ka arrimiyo maamulka deni ee fadhigiisu yahay garoowe bayaanka mucaaradka ayaa ku soo beegmaya xilli khudbad uu jeediyey siciid deni uu ku sheegay in kooxda riddadu ay ciidamo ka qoranayso deegaanada maamulkiisa wuxuuna ku goodiyey inay iska difaaci doonaan duulaanka xasan gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka al sacuud oo xukun dil ah ku fuliyey dad soomaali ah oo ku xirnaa xabsiyada ku yaal sacuudiga dhowaan waxaa dhulka xarmeynka ee uu ka arrimiyo maamulka al sacuud gaar ahaan gobolka najraan ee dhaca xuduudbeenaadka uu dalkaasi la wadaago waddanka yemen ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyey saddex ruux soomaali ah sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi dadka soomaalida ah ee la dilay ayaa dhammaantood rag ahaa waxaana magacyadooda lagu kala sheegay axmed aadan cabdiraxmaan axmed maxamuud ismaaciil maxamuud cabdiraxmaan ibraahim xasan sidaa lagu xusay bayaanka ka soo baxay wasaaradda maamulka al sacuud ayaa dadkan soomaalida ah ee uu dilay ku eedeeyey in ay mukhaadaraad geliyeen dalkaasi wuxuuna xukunkan dilka ah dhacay axaddii lasoo dhaafay waxaan markan soo qabanayaa mareegta faareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan ay dowro barbar socotay u qabtay beeralayda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee gado munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayna goobjoog ka ahaayeen xubno ka socday maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee gado iyo beeralayda gobolka ujeedka munaasabadan ayaa ahayd gabagabada dowlad diini ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab si beeralayda wilaayada islaamiga ah ee gado ay u helaan aqoon kororsi ku aadan tabaca beeraha shirkan ay dowladu barbar socotay ayaa socday muddo afar maalmood ah waxaana beeralayda ay ka kala yimaadeen inta badan degmooyinka gobolka sida baardheere buurdhuubo luuq iyo deegaano kale oo wilaayada ka tirsan ugu horreyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan wadajir ah oo ay isku waafaqsan yihiin beeralayda wilaayada islaamiga ah ee gado iyo mas-uuliyiin ka socota maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ujeedo bayaan ka soo baxay kulanka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada ugu horeyn mahad oo idil waxay u sugnaatay allaah oo na makaniyey dhul nana waafajiyey inaan ka faa'iidaysano beeraha qaala tacaala walaqad makannaakum fi lard wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliilan maa tashkuruun diinteennu waxay nagu boorisay inaan ku dadaalno waxbeerashada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi in qaamat isaaca wafi yadi axadikum fasiilatun fain istataaca laa taquuma xataa yaqrusahaa falyaqrushaa intaa kadib maanta oo taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha koowaad hijrada oo ku beegan bisha waxaa soo gebagaboobay kulan wadatashi ahaa oo ku saabsanaa horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada kulankaasoo u dhexeeyay maktabka beeraha xarakada shabaab almujaahidiin maktabka beeraha wilaayada gedo gudiyada beeraha wilaayada iyo beeraleyda gobolka gedo kulanka oo soo bilowday toddobadii bisha koowaad waxaa lagu qaatay dowlo dhowr qaybood ka kooban duruus diini ah duruus idaare ah iyo duruus ku saabsan culuumta beeraha iyo badqabka cuntada dowlada kadib waxaa furmay wadatashi looga arrinsanayay sidii loo horumarin lahaa beeraha waxna looga qaban lahaa badqabka cuntada kaas oo ay ugu dambayn dhinacyadu ka soo saareen qodobada soo socda kow in la dhiso iskaashatooyin beeraley oo isxilqaan iyo iskutashi leh oo kuwa hadda jirana la dardargeliyo in la kordhiyo waxsoo saarka beeraha si loo gaaro isku filaansho xagga cuntada ah saddex si waxsoo saarka loo kordhiyo waa in loo gudbo beeraha casriga ah lagana gudbo beerashada taqliidiga ah afar in lala yimaado aaladaha casriga ah ee loo adeegsado beeraha aaladahaas oo fududeeya shaqada kordhiyana waxsoo saarka beeraha in la hirgeliyo warshado yaryar oo lagu warshadeeyo dalaga ka soo baxa beeraha si beeraleyda suuq loogu helo lix in laysu dheeli tiro waxsoo saarka beeraha ahmiyaddana la siiyo zaraca si loo ilaaliyo badqabka cuntada toddobo in lasoo kordhiyo dalagyo cusub sida bariiska qamadiga xabadu sawdada xulbadda gabaldayaha iyo wixii la mida sideed in waxsoo saarka saliidda gabaldayaha sisinta lowska iyo qumbaha la kordhiyo si looga maarmo saliidcadayda dhibaatooyinka ku haysa bulshadeenna sagaal in la raadiyo abuur iyo daawooyinka beeraha oo badqaba kuna habboon cimiladeenna aanna wax u dhimayn dalagga iyo dhulka lagana fogaado abuurada iyo daawooyinka dhibaatooyinka u leh dalagga iyo bey'ada toban in loo gudbo nidaamyada waraabka casriga ah si looga maarmo shidaalka kow iyo toban in la hirgeliyo kaydad lagu kaydiyo dalagga iyo abuurka oo badqaba labiyo toban si looga gudbo fatahaadaha in la iska kaashado dayactirka webiga iyo xiridda faraha saddex iyo toban waadiyada mara gobolka gedo in laga faa'iidaysto biyo-xireennana loo sameeyo afar iyo toban ugu dambayntii waxaa la isla gartay in laga hortago dhagaaraha ay wadaan hay-adaha gaalada sida abuurada daawooyinka aan tayada lahayn iyo hagaardaamooyinka ay ku hayaan beeraha wacyigelinna loo sameeyo beeralayda gobolka loogana digo wabilaahi towfiiq waxgaradkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa malaaq ibraahim maxamed nuur oo ah malaaqa beesha hubeer ee wilaayadda islaamiga ah ee gado بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني إلهي سبحانه وتعالى محمد رسول الله الله نوافق جيني ما وشين خارب من الإسلام والإيمان الله سامح لما أنتي رسول الله ثم مركز كديب ما أم أحد إلياني حركة الشباب المجاهدين runtii bandhiga walaalaha oo maktabka beeraha xarakatul shabaab mujaahidiin usugeekaniin bandhigkii runtii eed baan ka faraxsanno mayna noo sheenay faraxsanaantaas baahada gobolka ku teegin iyo kuma tahay runtii maktabkaas boqolkiiba boqol eed aan ka maxad celiyaan runtii gobolka gedo shaqooyinka ku dhammanaayay iyo kuma tahayti horumarinta beeraha baaha teegingahayti gobollada badanoo marka shaqooyinkaas mar horwal ku hirgeliya jirtay geekana insha allahu ilaahay baan igna siibi in goobo badan oo degmooyin laxajamciya si macnaha horumarka beeraha gobolka dhammaantee usdhitaqaada tiyeeda haytina runtii eed baan ka faraxsanna may kale ka faraxsannaa hidihii dhaqankiisa ad odayaashii sheegeeyeen qeybo kummadda ee unta lahka bandhiki waxyaabaha gaalada iyo ummaddo dhaqaalisha ay ka dhammaysatay in lakukumaarama kore ku tusaayaan hadde saxmaanga la isticmaalay bakeeri la isticmaalay waxyaabo badan dirgaamo caanalik shabaab la isticmaalay walaaga dhumarka may araga kornee in linku dhaqama kore linka baahanayn taasoo ina tusii korta markan waxyaabaha lahbandhikay hortaana yaalan may kalena tuso korta in gaalada markasta dadka muslimiinta in hoostee ka nooladaan iska diyaasi walaalku ku dhaqama kormay kumad aha beerashaha beero runtii beero waxyaabaha ka baxa may kumad aha haamurdeyda kumada geleyta kumada may kumad aha looska kumada sisanta kumada nyaanyada ka baxaas boorka ka baxa haddii marba nyaanyi booraad iska heli kusaarkii may dareema korta in aad walbanku ku baahanayn gaaladaasi waxyaabaha lamadka ah haddii aad moorday geleykiinbati may dareema korta in wal cuntay aadan baahantan lahayn gaalada hijeelku ku dhaqan haddii loos iyo gabaldayihii iyo sasankiinbata may dareema korta in aad ambuuladii waxyaabahay lamadkahay aad ku dhaqama korta waxyaabaha hadda daruuriga dadka muslimiinta dhaqaalasho dhammaayna may kuma dhahaa waxyaabo wasadhayo isku miireen in dadka muslimiinta si maskaxdiyo iyo jiritaansho dambe in baabiciyaan iyo ummadii ahanka bandhigaan marka insha allahu intaas may dardaarmaane lankasta oo muslima in gaaladaas unu ka dhaqama koron hadda may ogtihiin adduunkii oo dhan walhiri meelhebele lamagaale iyo yaasdagaali leh dadkii muslimiinta ay meelo roogi dhan barnaamijkee saamay leh may koo saamay koro waxyaabahaas wal koo saamay koro male haddii aad moordaydii bal misgidi naftiye mar may ku dhakadaas sooro ku dhakadaas mar cambuuli ku dhakadaas mar mishaari ku dhakadaas mar muufi ku samaysadaas waxyaabahaas kulli haddii aad marna intaas isbedel may dareema korta in walba linku baahanayn dadka muslimiinta ee walaalaha maktabka beeraha ee xarakatul shabaab mujaahidiin gaar ahaan gobolka boqolkiiba boqolka mahadsanyiin may ku codsadaane in niin ziyaadiyaan tayo in weelaan runtii waxyaabo badan iyo gobolka ku shaldeedsan ummadda in la dhiirigeliyo xanaqashadii iyo dowladii oo la badii ku codsadaana walaun ku codsadaana may kumad ahaa shaqa abuur iyo ummadda la siiyey shaqa abuur iyo ummadda la siiyey ku codsadaan sida abaaraha oo kale ummadda in la garabsano beeralayda shidaalka la siiyo waxyaabaha markan beero inka baahanye ummadda in laka garabsano intaas dhow may dareemo korneehe kaaftoon deegaan ama gobol in meelii ku dhalada kor asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankii dhex maray xubno ka tirsan maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beeralayda wilaayada gado waxaa ka hadlay mid ka mid ah macallimiintii dowladda bixinayey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي الله سبحانه وتعالى ما هذا الله ما هذا أولا أسقناتي دورة ka koobnayd duruusta sharciga iyo duruus idaaraha iyo duruus ku saabsan cilmiga beeraha iyo bidqabka cuntada qaybtoodii si wanaagsan uga qaatay duruus aada iyo aada u wanaagsan oo dhexalgalana halkan ka soo gudbiyey intii kulankan waatashi uu socday dadaalkoodana kuma eka dowraadka iyo duruusta howlo badan oo maktabka beeraha ah ayay aqoon-yahanadu qaybo waaweyn ka qaataan sida inay talooyin siiyaan beeralayda inay qayb ka qaataan beeraha tijaabada ah ee maktabka iyo guud ahaan howlaha maktabka oo dhan waxaan kaloo mahad celinahay bahda iclaamka qaybahooda kala duwan waxaan kaloo runtii rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah fariiqa wilaayada gedo ee soo bandhigay cunooyinka wadaniga ah iyo qalabka hidaha iyo dhaqanka ee lagu cuno cunada ama cuntada wadaniga ah iyo kuwa lagu cabo soo bandhigay maadaama aan nahay wasaaradda beeraha run ahaantii waxay noo tahay farxad iyo dhiirigelin in loo soo laabto cunooyinkii dalka waxna lagu cuno waxna lagu cabo qalabkii hiddaha iyo dhaqanka waa boogaadinaynaa dadkana waxaan ku buurinaynaa in loo soo laabto cunooyinkii iyo dalagyada ka soo baxa waddanka iyo qalabkii hiddaha iyo dhaqanka shicaarkeenana inuu noqdo na'kulu mima nasrac wa nalbasu mima nasnac inaan cunno waxa aan soo saaranno inaan xiranno dharka annaga aan samaysanno waxaa la yidhaahdaa man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofka aan mulkin ama aan haysan quudkiisa iyo waxa u cuno qaraarkiisa iyo go-aankiisu gacantiisa uguma jiro haddii ummadii isku filnaansho ay gaarto cid gumaysan karta ma jirto shicaarka halkan noogu yaalla wuxuu leeyahay aziraacatu hiya almihna alwaxiida alatii tuwafiru alistiqlaal altaam waliktifaa addaati beeraha waa mihnada ama shaqada keliya ee qofka siisa xorriyad dhammaystiran iyo isku filnaansho in duruustii halkan laga bartay la sii wado oo cilmigii kor loo sii qaado in la sameeyo ikhtisaam almacaarif oo la qaybsado waxyaalaha aqoonta ah sida halkaanba marka intii wadatashi uu ka socday loo qaybsanayo in isbeddel lagu arko saaxada ama beeraha markii halkan laga tagay kadib maadaama aqoon la kororsaday dhulka waxyaalaha saameeya cawaamisha dhulka saameysa waxaa ka mid a biyaha cimilada sida kulaylka qabowga qoraxda dabaysha intaasba waddankan aan ku noolnahay muctadil waa dhexdhexaad waa biyuhu waa mutawafir webigaan webiyaashu biyaha biyo fiicanay wadaan webigaan jubba oo hadda aan joogno ma go'o waxaan haysannaa jawi muctadilah ama cimilo dhexdhexaada kulayl badan male qabow badan male oo beeraha wax u dhimaayo waxaan haysannaa qorax fii madaari sana sanadka oo dhan qoraxaan haysannaa waxaan haysannaa hawo wanaagsan oo beeraha ama dalaga u fiican beeraha waxaa jira wax la yihahda canaasir alintaaj beeraha waxyaalaha asaasi waa canaasirta waxaa ka mid ah aasaas maxaa waa beer dhul in la helo ra'sumaal in la helo iyo camal canaasir alintaajada marka wax la soo saara maxaa loo baahan yahay kayada loo baahan yahay kaydad in la samaysto kayadkaas waxay muhiim u yihiin badqabka cuntada waxyaalaha dunida hadda ka dhacaya abaaraha soo noqnoqday fatahaadaha cudurrada dillaaca sida koronaha iyo eboolaha dagaalada ka socda caalamka iyo marmiyoodyada dhibaatooyinka taagan waxaa wax kaysada insaanka bani aadamka quraanjada dooliga ama jiirka xayawaanka inta kale risiqiisa wakhtigaasu raadsada marka inaan wax kaysano muhiim waay si aan uga hortagno waxyaalahaas oo dhan dalagyo cusub inaan soo kordhno sida bariiska qamadiga xabasooda xulbada iyo kuwa kale maadaama shitaabkii uu qaaliyoobay waraabka casriga inaan soo gudubno oo sida nidaamka waraabka soolarka oo kale kayd inaan samaysano isku filnaansho inaan gaarno insha allah intaasaan u dardaarmeynaa wabilaahi towfiiq wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa iyagana munaasabadda ka hadlay beeralayda wilaayada islaamiga ah ee gado ee kulanka ay dowladu barbar socotay la qaatay mas-uuliyiinta maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahaygan isii nimcaha tiro badan oo haddaan sheeg sheegno aanan koobi karin wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa allahaasaan u mahadcelinaynaa uma walaalihii xafladdan quruxda badan oo muhiimaddeeda leh wakhti badan iyo maal badan geliyey oo sidaan u agaasumayna waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr intaas kadib anigu waxaan ka mid ahaa ardayda qaadatay daruustii diiniga ahayd runtii waxay ahayd daruus qayim ah maalmo badanna baxaysay waxaa ka mid ahayd kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah moxamedan rasuulullah iyo macnaaha macnaheeda in si fiican ogula faahfaahiyey waxaa ka mid ahayd daruus ayna diini ah oo ka hadlaysa alwalaa walbaraa cidda aad walahaada siinayso iyo cidda aad ka bara qaadanayso si fiican u faahfaahinaysay waxaa ka mid ahayd aljihaad fii sabiiliillaah oo daruusta ka mid ahayd ayadaasoo xaqna ahayd runtii nasuus diimeedo aad u fara badanna lagu soo arooriyey waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna diinu kulluhu lilaah iyo adilo badan oo kale ay ku soo aroortayna waa naloo faahfaahiyey oo waa qaadannay sidoo kale waxaan qaadannay tasiixu qiraa'at alfaatixa ayadoo runtii aad iyo aad dadkii looga saxay faa'iido badanna laga gaaray jazaahu allahu khayr sidoo kale waxaan qaadannay alamaana ammaanadaas oo dhinacyo badan taabanayso markii la fiiriyo aan annaga u naqaano ammaano sheeye kooban laakiin markii la gudagelay aad iyo aad u baaxad weyneed aayadda tobanka macno kulmayso amar wacbudullaah walaa tushrikuu baa lagu faahfaahiyey waljaari dilqurba waljaari aljunubi wasaaxibi biljanb ammaanadu macnahay leedahay intay baaxaddeeda gaarsiisan tahay yaa lagu faahfaahiyey sidoo waxaan kala qaadanay waxaan qaadanay xaquljaar muhiimaddu ay leedahay xaquljaar iyo sida diinteenna ay meel dheer aga istaagtay iyo muhiimadda ay leedahayna runtii waa soo qaadannay iyadoo lagu faahfaahiyey qofka muslimka ah oo qaraabada ah oo dariska ah inuu leeyahay saddex xaq kan muslimka oo kalena uu leeyahay laba xaq gaalka laftiisana diinteenna xaniifka ay siisay derisnimo ixtiraamkeeda ay siisay si fiican baa loogu faahfaahiyey ilaa afartan deris ilaa hayri haadaa arrintaasna si fiican baa noogula boori noolana xasuusiyey daruusta cilmiga beeraha ku saabsan annagu beeraley baan ahayn waxaan isleeyahay wax badan baa taqaanaan laakiin runtii arrin xali dhale ah oo nuuc cusub oo badan baa meesha ka dhalatay ilaahay ajir badan ha ka siiyo dad cilmiga beeraha ku takhasusay xul ah baa wakhtina geliyey waxyaabaha aan faa'iidnay haddaan mid iyo laba iyo saddex ka xusa waxaa ka mid ah abuur hal abuur in loo isticmaali karo hal biyo iyo hal cagaf iyo hal kabaabo iyo hal waraab iyo hal fal in loo isticmaali karo dhowr abuur oo laisku dhex abuuri karo aysan isdiidaynin ayadoo dhinacyo badan looga faa'iidaysanaya qodob bay ahayd sidoo kale ciidda adoon shaybaar u baahanin inaad si cilmiyan adigu ogaan karto ayadoo ciidda inta la kuuso la qooyo la tuurayo hadday kala daadatay hoostaada ku daadatana meeshaas aad ka xiradaysanayso hadday hal meel ku dhacdana ciiddaas aad ku dhiirinayso inay wax bixiso waxaa ka mid ahayd dhulka in la qodo oo xoogaa biyo lagu shubo oo haddii shan daqiiqi iyo wax la mid ah uu biyahaas ku laqo dhulkaas ku dhimasho iyo beerasho uu leeyahay hadduu biyaha iska hayana dhulkaas uusan lahayn wax macaash badan ah ayaa runtii ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd meesha suno aan ka daba wareegayna isla qudaarta dhexdeeda in laisku buufin karo laisku bacrimin karo sida basbaas oo kale cudurradoo dhan inuu beeraha lagu buufiyo faa'iido u yahay hadduu kaaga batan uusan wax kaaga dhimayn hadduu kaaga yaraadana uusan dhib keenaynin ayna cilmigaan qaadanay ahayd akhaaray kolley ardadii beeralayda haytay anta daruus laga sii hayahayn daruustaas walbadanaa ka faa'idne walay ka faa'idne walbadan wal sheegay maadaama wakhtiga gaabanye may faa'iide ahnin ka dhex batay ini sunti beese badan una ka gada jirnay wali una beeradaana markii ka bahanoonni baaraan una farjiya jirnay ini haytiyana niin sheegi alxamdulilah ilaahay mahadaasle kusoka xarakada yaa mayla raayso oo nimankun hadda oo mutacalimiintun ee niinkooyan una maaban kasaane unin iyona niinkasaane unin ankasaane idiyon una niinkaseedafana fadhigaanna niinkasheenay walnii baran ma haddaas may iska lahaa xarakada may kalena inin sheegay sida qudaarta inu beerani ka mid ee bocorkii mayna inin sheegay bocorku suga ee iniiso qaybsamow nafaqana iyi cidina konoolaga korta daawina iyo amay la raa'iso cabitaanna nagadow may kalena na baray bahalla nyaanyada la arrow uun marki beeragaana kabata hooba suuglan waayna isku farcii jirni nyaanyay laybo ayaa iska arri jardhi mayna inin sheegay nyaanyayta mutacalimiintu mayna inin sheegayna maaddo oo naaska naaskay aadi maa meelkaleel kale oon lahayn iniya ka jirta walaas waa la nogayni mahayn may kalena inin sheegay dhulkii naftishay markiuna diyaariyaana dhul walbanka bahaane maa anka dhimada jirni xilli walban bahaane iska abuurada jirni ini may la raayayso haddii xilligiinana shal bari dhulkii naftijaynana shal bari xilligii dalagii silin shal taaboonana shal bari may kale taabi jirnay hal fasal halkaas fasal markiuna taabna may la kiyaaba ini fasalkaas layniinba mayna niin sheega ini fasal lasdhexgeli koro isgaadaaya isla baha koraan haddii kookoo jirrida kookiinfiyaawadaw ma ee may kalena niin sheega ini fasaladaas markii lasdhexgeli ini cudurro bangalaanaba ilaan fasalkun cudurkii koo dilifadi ini fasalkun kale meeliki yaala cudurkii reeba kan kii dilifadi kan ogolayna kan kii dilifadi kan ogolayna isdifaacan ee intaas dhun faa'iidaas walun had geeg iyo townayni mahayna ilaahay yaana siiyey uma muslimiintan walaalaha ee madashoo ka helni alxamdulilah wal badanaa ka faa'iidni walaahi walanti laha kooba kormee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي وأنهم هد علينا سبحانه وتعالى نعمك إلهي سبحانه وتعالى ونوق علي أن لكوبي كريم أيانكم هد علينا جل جلاله أنت أكذب akhyaaray maanta waxaa is waafaqay runtii ummadda muslimiinta aheed oo baraarugeedii uu bilaabanayo iyo xarkad shuwal mujaahidiin oo gacanna cadowga kula dagaalamayso gacanna ku musaacidaynayso ama ku saacidaysa dadka muslimiinta ah baa isku soo aaday waa ilaahay fadligii ummad haddii ay rabto in ahdaaf xaqiiqi ay gaarto waxaa laga maarmaan ah dadkeeda indhaha u ah inay toosaan waxaa marka noo muuqato runtii arrin farxad leh dadkii muslimiinta ahaa ee muddo badan madaxa laga haystay ee gumaystaha waxaa weeyaan madaxa uu ka haystay ee fahmi waayey dalkooda waxa ku jira macaan iyo nicimka ilaahi subxaanahu wa tacaala dahabka uu dhulku u dhigay garan waayey in maanta intay garteen ay maanta soo bandhigaan waxa weeyaan wax weliba oo qalbiga bini'aadanka uu ku maqsuudayo waxaa miiskan la soo saarayd arkayseen ee isheenna ay haysay qamadii dalkeenna ka baxay juhdigeenna markaan laba laabnay garannayna awoodda inay nagu jirto inay tahay daaqad fiican cilmigeenna iyo caqligeenna aan kulminnay ilaahayna tala saarannay subxaanahu wa tacaala waxaana soo saarnay waxaad arkaysaan beriisaan soo saarnay waad arkaysaan qamidigii baa meesha noo saaran saliiddii waa halkan waa gaballadayihii oo waxaa weeyaan saliidda laga dhiganaye mafaca ugu fiicneed waxaannu leenahay ragga juhdigaa bixiyey allah idiin barakeeyo waxaan rabaa marka ikhwaani inaan dhaho dhowr qodob haddii aan maanta dareemayno in aan gumaysiga ka soo kabsanayno ma ahan gumaysiga inuu sidaa nugu daynayo ee gumaysigu ma jeclo dadka inay tabaraystaan iskuna filnaadaan danahoodana ay gaarhaan maalkoodana u deeqo iskuna filnaadaan ma jecla cadowgu aad buu u dhibsanayaa haddaan dareennay inaan dalagga soo saarannay waxaan noogu xigana waa inaan dufaacno marka intaasoo dhan waa wax muuqdo weeyaan waxaannu leenahay jasaakum allaahu khayran ufaqa soo korayo iyo caqliga iyo xikmadda iyo waxaa weeye isku tashiga aad baan ugu faraxsannahay jasaakum allaahu khayran qodobka koowaad waxaan dardaarmaya allah subxaana wa tacala cabsidiisa maxaa yeele cabsida ilaahay waxay noogu kaalmaynaysaa waxaan rabnay inaan gaarno in ilaahay uu noogu fududay subxaanahu wa tacaala sababteeda ilaahay subxaana wa tacaala haddaanu ka baqno ilaahay wuuna arsuqayaa marka waxaan dadaarmaynaa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala inaan laasinno waxaa kaloo dadaarmaynaa walaalayaal inaanu noqonno dad istacaawano oo ayaga waxaa weeyaan garab is siiyo oo keennii waxaa weeyaan maanta tabar yar kan kale wax haysto inuu wax taro waxaa weeyaan duusan beerta cagaf geli karin cagaf inuu geliyo hadduu waxaa weeyaan cagafta u awoodo oo waxaa weeyaan maanta shadaallada ay dhibayaan inuu shadaallada ka saacido annaga inaan i saacidno iskaalmayno ayay ummad wax ku noqotaa waxaannu leennahay marka aan noqonno dad waxaa weeyaan istacaawano tacaawunkan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu nagu ammaanay qur-aankiisana wuu nagu xasuusiyey wa tacaawanuu cala albiri waataqwa marka waxaa weeyaan aan noqonno dad isugu kaalmeeyo shayga wanaagga iskuna saacidaan noqonno qodobka saddexaad oo kalean dadaarmaa walaale waxay tahay ummad marka la raba inay xorowdo waxyaalaha ay rabtay inay ku xorowdo waxaa ka mid ah in ay noqoto ummad madax bannaan kana madax bannaan waxa uu u miiriyo cidda lidkeeda ee cadowgeeda ah maanta waxaa ilaahay fadligii cadowgeena waannu garannay waa haayaadka tansiiriga ah ee khawanada ah ee maanta u diyaar ah in ay waxaa weeyaan dalkeenni waxaa weyaan ku soo camiimaan waxaad arkaysaanee khabiid aad u xun ee aad arkaysaan waannu garannay ilaahina waana garasiiyey qadiiddaas marka waa inaan u dareenno nimankaas cadoway noo yihiin waxay keenayaanne wanaag nooma ahan yaan la danaynin abuur iyo waxaa weeyaan wax weliba ay keenaan waa inaad digtoonaad ka qabtaan maxaa yeelay sunbay keenayaan cadowgaada saxan ku siin maayo waxaa weeyaan sunbuu ku siinayaaye waa inaad ka digtoonaataan dhanka kale waxa isweyddiin leh maanta haddiinnu nahay dad muslimiin ahoo gartay inay muruqooda iyo waxaa weeyaan iyo dalkooda ay iswaafajiyaan qadiyaddaas ayada ah gaalada say u dhibaysaa si adag bay u dhibaysaa macnaa runtii waxay rabaan qamidii dhacay iyo gallay dhacday iyo waxaasoo dhan in lagugu soo qubaa la doonayaa waxaasoo dhan marka waa inaan diidno oonu dhahna annaga dalkeenna wuu nagu filan yahay xaqiiqatan waana xaqiiqo weeye dalkeenna waa nagu filan yahay marka aan aaminno dalkeenna aan aaminno dad waxaa weyaan dalkii dalkooda ku filanna noqonno dadka iskaashatada ah ee u diyaarka ah in ay wax soo saaraan waxaa weeyaan marka koowaadna ilaahay ka baqo marka labaadna is-aamina aaminaaddaasaa keenayso dadka inay wax wada saaraan insha allahu tacaala dalkeenna waxaa lagu tijaabiyey wax walbo oo adduunka laga helayo ninaa waxaa laga sheegay oo abwaan ah wuxuu fiiri qolo marka hore tabar yareed marka dambena taag yeelatay buu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi qurumaadka laga qayliyey qaaq waxa kaga siiyey nin weliba mar buu qaada jiray qaasi ii leebo qarfafada mar buu saaxa jiray qalaqal hoostiis ha yeeshee quluub wada jirtaa qani ee shiiqow waxaan ka wadnaa waxay tahay quluubtana amidayno ilaahay subxaana wa tacala aan tala saaranno isku filnaansho waanu gaaraynaa dalkeennana aan aamin insha allahu tacaala guud ahaan waxaan leennahay xarka shabaab mujaahidiin juhdiga ay bixinaysaa laga faa'iidaysto fursadda runtii yacni wax badan ayaa la cilaamiyey dadka inay isku filnaadaan khayrkana wuu muuqdaa waxa weya wax badanna waa laga faa'iidaystay yacni kulankeenii iyo waxaa weeyaan dowladii soo socotay iyo waxaa weeyaan wadatashigii u dhexeeyey waxaa weeyaan ragga beera falatada ah ama waxaa weeyaan ragga beereyda ah iyo walaayadu waxaan halkan kusoo gebgabaynayna insha allahu tacaala inay dowladii noo xirantay ilaahina waxaan idin weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala yacni waxaaad doonaysaan oo khayr ah inay ilaah idin siiya subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga aad barateen mid aad ku camal falataan ummaddan wax ugu tartaan inuu ilaahay idinka dhigo hada wabillaahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen khamiis ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sal ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
توفيقا وتسديدا وأجرا